magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay shirkan oo looga hadlayay doorka ay ka qaateen horumarinta caafimaadka dawooyin gudaha dalka ay ku sameysay shirkadda unisom kuwaasi oo ay qaateen qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka dalka waxaa ka qaybgalay shirka baxda caafimaadka mas-uuliyiin ka socday shirkadda sameynta dawooyinka iyo bulshada qaybahooda kala duwan madaxa shirkadda sameynta dawooyinka ee unisom doctor cabdi xaanshi ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan maanta warshadda daawada unisom waxaa u suurtagaltay inaan la kulanno caafineed kooxdaas oo dhakhaatiir kala duwan ah iyo isbitaallo waxaan usoo bandhignay daawooyinka aan samayno oo dalka lagu sameeyo oo ay samayso warshadda samaynta daawada unisom runtii shirku maanta wuxuu ahaa shir xog soo idaarsiya waxwada faham ah isdhexgal ah oo aan ugu talagalnay annaga oo warshadda unisom ah iyo caafineed inaanu si fiican isaga waraysanno productigaan hayno daawooyinkaan hayno oon samaynay oo dalka lagu sameeyey islamarkaana aan ku barbar dhigno daawooyinka ay qaataan iyo kuwa dibadda lagu sameeyey aad ayaan runtii uga faa'iidaysanay ayaguna aynu uga faa'iideen annaguna uga faa'iideynay waxaan isla fahamnay muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado wax soo saarka daawada dalka soomaaliya ururka la yidhaha sotri oo runtii qabanqaabada iyo isukeenka iyo maaragtay dhakhaatiirta iyo annaga sidaan isku heli lahayn caafineed ka shaqeeyey unisomna warshadda daawada soomaaliyeed haddaan nahay waxaan qayb ka nahay sidii sare loogu qaadi lahaa caafimaadka bukaanka soomaaliyeed qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee ka qaybgalay shirka ayaa ka warbixiyey isticmaalka dawooyinka bukaanku waxaa la barayaa atamyada iyo go-aanadoo dhakhtarka uu soo qaatay iyo dawada loo qoray in marka hore bukaanka dawada la baro ee la yidhaahdo waxaa kuu qoran dawada qaabka iyo qaabka taasoona kaa saacidaysa diagnoska dhakhtarkaagii uu soo qaatay waxaan xasuustaa hooyo muddo one year ah la dhibanayd inay owlaad hesho ayaan u qoray wuxuu isugu jiraa waa vitamin plus folic acid alxamdulilah kaniinigii laba waxay ka qaadatay laba bokis dabadeed waxay alla uu siiyey ubad bukaanada waxaa waaye ee different waaye bukaano waxaa jira marka daawada mostly soomaalida marka loo fiirido wax akhriya ma u badno bukaanada marka u qortid kuwa wax oo commenti la-aan ah oo wax ceebasho aan ka qabin kuwa wax akhriyan baa xoogaa su-aalahan dawadan wadanka maa lagu sameeyey ay kaaga imaaneysaa shirkaddan ayaa door ka qaadan doonto in laga maarmo dawooyinka laga keeno dalka dibaddiisa si loo horumariyo tayada caafimaad ee dalka